subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaa subaxnimeer aad i haysanay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah fatahaada webiga shabeelle hoos u dhigay tacabka iyo waxsoo saarka beeraha tuulooyin ka tirsan gobolkani shabeellada dhexe hoos u dhac laga dareemayo qiimaha sharaabka ama cabitaanka suuqyada beledweyne agab nadaafadeed oo lagu wareejiyay dowlada hoose ee laascanood beeraleyda degmada baardheere oo dib u bilaabay waxsoo saarka beeraha dhalinyaro soomaaliyeed oo isku xilqaamay nadiifinta xeebta liido ee magaalada muqdisho wararka dibadda waxaa ka mid ah booliiska dalka koonfur afrika oo soo badbaadiyey muhaajiriin u dhashay etoobiya
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikhda waxay ku beegantaha tobanka bisha koowaad sanadka labada kun shan iyo labaatanka magacayga waa abdaxsiis xasan markaana qodobadii oo fidsan fatahaada webiga shabeelle ayaa hoos u dhigay tacabka iyo waxsoo saarka guud ahaan beeraha ee tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe maxamed nuur ayaa soo jeedinaya bulshada ku nool deegaanada qaar ee hoosyimaadaha degmooyinka balcad jawaar iyo mahadaac ayaa sanad walba waxaa saameyn ballaaran ku yeesha fatahaadaha webiga shabeelle waxayna sababaan khasaare kala duwan oo sugu jira mid handayadeed iyo mid nafeedba saameynta ugu badan waxaa la kulmaa beeraleyda degan hareeraha jiinka webiga shabeelle iyo xoolodhaqatada haddaba qaar ka mid ah guddoomiyayaasha tuulooyinka hoosyimaada degmada jowhar ayaa ka hadlay saameynta fatahaadaha iyo sida looga hortegi karo marka intaasoo dhibaata oo nagu sameeyey saddexdii fasaloon soo dhaafnay haddaana cabsideed ay leedahay saddex fasal beera wax ku yaalaan oo galeydeeda iyo digirteeda iyo yaayadeeda loo cunaayo ayaanu waxdina ka goysanin marka sidaas aaweedaan fasaahadeeda ooga cabsi qabnaa hadda oo xilida deerta hadee roobka bilaada marka cabsidaas walwalkeeda waa qabnaa aniga dhibaata aad iyo aad weyn ayaana gaartay oo ah saameeyaha oo ruuga shabeellaha dhexe waxaan ugu dambaysay saddex sano ilaa afar sano ayaan maroynay dalaq la-aan suleeraqel cumar guudle marka alxamdulilah waxaa intaas aa sababay ilaahay qudradiisa waaye wax adduunyada horta ayniga ma jirto buuq anaga fatahaad aad iyo aad weyna anaga naga baxday laba sano nagu socotay sanadkii saddexaad ayaan iska xirnay anagoo waa ka baxdeen qalka baahidii waa ka baxdeen deheyno oo dalagii abuuranay intan waxaa nagu timid fatahaadii ayaa wadan magaalada markiin soo aadayna hataa wadadayni waxay noqotay hubiga dhexdiisa meelaan ka baxna malaha afarta koono dawladda hirshabeelle waxaan rabnahay inay gacan lagu siiso ama garab lagu siiso waxaan rabnahay hay-adaha samafalka en inay garabna siiyaan ilaaha wax bixi karo waayo bini aadamku sidiisa buu qadarta ilaahaya iskale dadaalna ma reebana markay tuulada tahay tuulada isxilqaan oo meelihii khatar ka imaan karto ay haysaa walow dhul dhamo baaxad weyn oo dawlo u baahan maaragtay u baahan aysan shicib oo tuulo degan xoog usaynin haddana intii awoodeyna waa rafanaynaa walow awoodda ilaahay gacantiisa ay ku jirto waxaan ka helnay walax yar oo kaalmo ee sanadkii dhawaay walooyinkaan loorada bixiyo bisha case hadduu ilaahay ku diidin loorartii aan kulay waardiya ahaana u haysanaa wadda wax weyn ma jiraan shaqaduna hadda badanaa waxna waa qabanay wallaahi buulo haddau biyaa keeno webiga masalkaan hadda roob ka da-aayo hadda meelo badanaa wax ka qabanayaan loo ror saarnay meelahaas cabsi weyn ay leeyihiin maasha waxa waaye qoryaha ku jiro ayadoo anaga ma bixi karne dawlad loo helin ama kaalmo loo helin aniga kama saari karno qoryo wiish iyo waxyaalo badan u baahan waaye marka qorya wax badan waa sheegnay laakin wax hadda laga qabta ma jiro wax hadda laga qabti oo meeshaas oon kaalma aan ka helna ma jirto ilaa qoryahaas si kastaba fatahaadana ayaa ah mid kusoo noqnoqda gobolka shabeellaha dhexe taasi oo u baahan inay iska kaashadaan bulshada iyo maamulka si loo yareeyo khasaaraha ay sababi karaan mahadsaned maxamed hoos u dhac ayaa laga dareemayaa qiimaha sharaabka ama cabitaanada suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xalimo cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha sharaabka taasoo oo sabab u noqon karto dhowr arrimood oo hoos u dhaca qiimaha sharaabka ah waxaa si gaar ah ugu muuqda badeecooyinka sida cabitaanada fududa ay dadka si joogtada u isticmaalaan qaar ka mid ah ganacsatada iibisa cabitaanka suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka warmay hoos u dhacaani waxa sababay camal maangihii oo kale joogay kardoonkiisoo kale lix doolar camal joogay hadda wuxuu joogaa afar doolar camal ama afar dhibac laba iska dheh marka bulshooyintii hadda aysan iibsigooda u yareeyeen wadarkii oo kale asigana u joogay oo kale shan doolar hadda afar dhibac labo ayuu iska yimaaday marka waxaana sabab u ah bulsho magaaladii oo shiid noqotay inta badan naga iibsan jirtay dhankaas iyo maqaayadaha iyo biyootooyinka noocyadooda kala duwan ayay hoos u dhac soo biyeen hoos u dhacaasna waxaa sababay in magaalada lacag la-aan ka jirto oo aysan maqaayadihii isku awoodin inay cabitaanka gataan ay waxyaalo kale ku dabalaan marka hoos u dhaca dhankaas ayuu ka yimid iyo magaaladii oo ahaa lacag la-aan waxyaalahaas ayaa sababay aada u weyn ayuu noo saameeyey sababtoo cabitaan maalin walba nagala gada jiray in magaaladii ay shi noqoto ay waxba nagala gadan anigana khasaar ayaa noogu jiro
hoos u dhaca qiimaha ayaa ah fursad wanaagsan oo u saamaxaysa dadka deegaanka inay awoodaan inay si fudud u helaan cabitaanada kala duwan laakiin ganacsatada qaarkeed waxay dareemi karaan cabsi ku saabsan faa'iido yaraansho haddii hoos u dhaco uu muddo dheer sii socdo agab nadaafadeed ayaa lagu wareejiyey dowladda hoose ee laascaanood maxamed nuur xuseen ayaa soo jeedinaya mar kale beeraleyda degmada baardheer ayaa dib u bilaabay wax soo saarka beeraha xalima cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa baardheere oo ka tirsan gobolka gadow ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa dib u soo noolaaday wax soo saarka beeraha taasi oo ah war farxad leh oo u fiican bulshada ku nool degmadaasi iyo guud ahaan gobolka beeraleyda degmada ayaa ku dhiiraday inay dib u bilaabaan shaqooyinkeedii beeraha iyagoo kaashanaya roobabkii ugu dambeeyey iyo taageero ay ka heleen hay-ado iyo maamulada deegaanka baardheere waxaa si gaara loogu beeraa dalagyada muhiimka sida galeyda masagada digirta sisinta iyo qudaarta kale ee u baahan biyo ku filan dib u soo nooleynta beeraha ayaa turjumaysaa dadaalka beeraleyda ay ku doonayaan inay ugu jawaabaan baahiyaha khuturduruuriga ah ee deegaanka iyo inay ka qayb qaataan kobaca dhaqaalaha faarax maxamuud oo ka mid ah beeraleyda degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa ka warmay tacbashada beeraha
soomaaliya oo dhan bay ku yeesheen jubbooyinka oo dhan bay ku yeesheen marka saamayn ballaaran bay nagu yeesheen inaan saamaynta ayadeed ka soo kabanno waxay nagu qaadatay muddo sagaal bilood ah toban beerood oo dhankaan iga jiro ilaa hadda lama tabco saamayntii ay ku yeeratay fatahaada darteed matooradii baa biyaha ka qaaday anaga beertata u joogto waa beer weyn oo ilaa geeda waaweyn ilaa iyo waxay dhacdaa buundada waa shan iyo lix beeroodoo laisku daray saddex matoor baa saarneed saddexdii matoor saddexdii biyaha qaaday hadda hal matoor baa noo saaran dhulkana arkaysana sidaan ugu weygahay uma ekeene shaqo badan baa gashay khasaare haddaan kaaga horramta awog tahayba beertan waxaa ku yaallay geedo badan oo kuwa aan dalka kuwa dalka ka baxa iyo kuwa aan ka keenay kenya waxaa ku yaallay ilaa soddon geedo efakaadha ah waxaa ku yaallay caleynshaah waxaa ku yaallay timir waxaa ku yaallay soddon geed oo xamba ah waxaa ku yaallay siddeed boqol oo geed oo liin ah waxaa ku yaallay tufaax waxaa ku yaallay strawberry waxaa ku yaallay waxaa ku yaallay xanab marka wixii oo dhan waxaa ka soo haray dhammaantood alxambihii lagu daro waxaa ka soo haray soddomada geedo arkaysa oo liinta ah si kastaba ahaatee waxaa jira caqabado ay weli wajahayaan beeraleyda sida qalabka casriga ah ee beeraha oo yar roobabka aan deganayn iyo suuqyada oo xadidan dhalinyaro soomaaliyeed ayaa isku xilqaamay nadiifinta xeebta liido ee magaalada muqdisho koox dhalinyaro ah oo isku xilqaamay ayaa maanta ku dhaqaaqay olo nadaafadeed oo laga sameeyey deegaanka xeebta liido oo ka tirsan gobolka banaadir dhallinyaradan aqoyaanka ah oo si mu'aadinimo ah isku adeejiyay islamarkaasna ku guulaystay inay qaadaan bacaha iyo qashinka daadsan xeebta liido kaasi oo lagu tilmaamay inuu saameyn xun ku yeelan karo dadka iyo xayawaanada ku jira biyaha badda ololahan ayaa qayb ka ah soo celinta bilicda deegaanka caasimadda iyo fayaqabka bulshada waxaana maanta howshaasi dhalinyaro ka socotay ururka m b d o oo ka shaqeeya arrimaha bulshada qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan ololaha nadaafadeed iyagoo hore u sameeyey dadaal la mid ah ololahani oo ay ka hirgeliyeen qaar ka mid a kaamamka ku yaala muqdisho oo ay ku jiraan barkacyaasha ololahan ayaa daba socda amniga ka jira caasimada kaasi oo keenay in dad badan oo soomaaliyeed ay soo damaashaan tagaan xeebta liido ee magaalada muqdisho markaa dhegeystayaal kusoo dhawaada xubnaynta sarabka iyo suuqyada iyo waryaheena maxamed nuur xuseen
waa hagaag bal markaan waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawaar boqolka doolar waxaa la kala siisanayaa laba milyan sagaal boqol bixintu waa laba milyan sagaal boqol iyo konton kun shilinka soomaaliga ah bariisku waa sideed boqol iyo konton kun shilinka soomaaliga ah labaatan laha sidoo kale labaatan laha macsalada waa afartan doolar halka siliid cadiida ay tahay soddon iyo laba dhibic shan loorka sokorta waa soddon iyo sagaal doolar iyo bar sidoo kale baastada waa toban doolar intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawaar halka warkaasi aad kala socotaan waraabiya isnaay jowhar shabeelle dalxa soomaaliya markaana akhbaraadka dibadda booliiska waddanka koonfur afrika ayaa soo badbaadiyey lix iyo labaatan muhaajiriin ah oo la rumaysan yahay inay ahaayeen etoobiyaan kuwaasoo afduub loogu haystay guri ku yaala magaalada johannesburg shan iyo toban ka mid ah muhaajiriinta waxaa laga helay guri iyagoo qaaban halka kow iyo toban kale oo dhaawacyo yar qaba laga helay meel ku dhow guriga howlgalka lagu soo badbaadiyay dadkaani ayaa ka dhacay habeennimadii khamiista daafaha waqooyi bare ee magaalada kadib markii xog laga helay dadka jaarka la ahaa ama diriska lahaa sida booliiska ay sheegeen saddex qof ayaa la xiray ma cadda sida muhaajiriintani ay ku tageen wadanka koonfur africa balse maamulka ayaa baaraya haddii ay dhibanayaashan u yihiin kuwa ka ganacsada tahriibyaasha saraakiishu wadanka koonfur africa faahfaahin dheeraada kama aysan bixinin xaaladaha lagu haysta muhaajiriinta ama sababta qaarkood ay u qaabiyeen qodobkaas ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warkii caawa aad ka dhagaysanaysay raadiyaha isnaa magaalada jowhar nabadgelyo